halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye udanoogu saaciiday sharxin sifahaaga tubtiisinayow ebalnaagu saaciid sharxin sifahaaga
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaannu bartamaha kaga jirnaa waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadi doonnaa dhegaystayaal warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika warqaddan reer tesalonika waxaannu ku baranaynaa arrimaha la xidhiidha toobadkeen buuxa oo ilaah loogu imaanayo markay joogto farriimaha wacdiska injiilka sida looga soo jawaabayo waxaa looga hadlayaa oo kale shuqullada rumaysadka hadalladii ilaah howsha jacaylka ah ee u adeegidda ilaah iyo dulqaadashada rajada lagu dhowrayo ballamada ilaah markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay cutubka labaad aayadda shanaad ee warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika markaasoo rasuul bawlos uu lahaa sidaad og tihiin marnaba kuma aannu isticmaalin hadal sasabasho ah ama damaacinnimo qarsoon oo taas ilaah baa mara ka ah marka uu sidaas leeyahay rasuul bawlos wuxuu reer tesalonika ula hadlayaa si daacadnimo ah wuxuu ku leeyahay idinma dhex imaan anigoo hadal sasabasho ah ku hadlaya oo welibana kama aan hadlin waxyaabo kuwa tujaarta ah ee jameecada ka tirsan uu ku soo jiidanayo ninnana hadalla sasabasho ah kulama aan hadlin ama sabool ha ahaado ama tujaare sasabashada ama hadallada lagugu faaninayo way ku itaaltirayaan nin aynu isgaranayno ayaa maalin wuxuu yidhi markii dadku ay ila doodaan oo ay duldulolladayda baaraan waan garanayaa sida laysaga difaaco laakiin buu yidhi garan maayo sida loola macaamiloodo oo waxay iga siibaan itaalkayga haddaba rasuul bawlos kulama uusan hadlin iyaga hadal sasabasho leh oo qaarkooda tujaarta ah uu ku sasabanayo ama kuwa uu muraadka lahaa haddaba waxaa jira dad fara badan oo ku shaqeeya faanka dadka oo haddii aan la faaninin aan laga cabaynin koob shaah ah inay wax ugu deeqaan qof miskiin ah waxay marka hore ku xidhan tahay in iyaga la faanayo waxaa loo baahan yahay inaan faan laga raadinin deeq aad bixinayso oo welibana haddii aad dadka hadalka ku wacdiyeyso ma ahan inaad faan doondoontaan welibana bawlos ma damcin hantidii dadku ay haysteen anigu u malayn maayo in lacagtu ay tahay dembiga howsha adeegidda laakiin waxaa howsha adeegidda ku badan damac oo isagu ku imaanaya namuuno fara badan waxaa jira kuwo aad u jecel in la darajeeyo iyo kuwo doonaya magac iyo jego sare waxaan markaasi u baahannahay inaynu niyadaheenna baarno oon damac waliba iska fogayno haddaan horay idinku sii wadno meeriska cutubka labaad aayadda lixaad ayaa waxaa qorniinku uu leeyahay sida tan dadka xaggiisana ammaan kama aannu doon doonin ama xaggiinna ha noqoto ama xagga dadka kale in kastoo aan culaab idinku noqon kari lahayn annagoo ah rasuulladii masiixa rasuul bawlos ma aannu doon doonin jego sare amase darajo wuxuuse lahaa wacyi toosan oo sarreeya bal iminka aynu eegno maaddada kale oo ah roonaantii rasuullada si bal aynu arrinkaasi wax uga ogaanno ayaannu jalleecaynaa baalka saddex boqol siddeed iyo konton ee axdiga cusub cutubka labaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan laakiin dhexdiinna waxaannu idinku roonayn sida mid carruurteeda nuujisaa ay iyaga u dhaqaalayso haddaba marka la leeyahay mid ilmaheeda nuujisa ayaa loola jeedaa hooyada oo rasuul bawlos sidaas buu ku sifeeyey xidhiirkii uu la lahaa reer tesalonika wuxuuna leeyahay waxaan idinku roonaaday sida mid carruurteeda nuujisa ay ugu roon tahay ilmaha ay nuujinayso wuxuu ahaa mid kiniisadda u wanaagsan oo xubnaheeda oo dhanna aad u jecel haddaba dabeecadaha caynkaas oo kale ah waa kuwii sayidkeennu horay uu u muujiyey markii uu lahaa sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda toddoba iyo soddonaad waxaana qoran sida tan yeruusaalemay yeruusaalemay ta nebiyada dishooy oo kuwa loo soo diray dhagxisooy intee baan marar badan jeclaaday inaan carruurtaada u soo ururiyo xataa sida dooradu carruurteeda baalasheeda hoostooda ugu ururiso laakiin idinku ma aydnan jecleen ciise masiix wuxuu isugu yeedhi jiray inuu ahaa arrijirka wanaagsan oo naftiisa u bixiya idaha daraaddood wuxuu daafacaa idihiisa oo maalin maalmaha ka mid ah ayuu idihiisa isku keeni doonaa oo sida uu inoogu sheegayo qidcadan kore ayuu iyaga oo dhanba hoostiisa keeni doonaa oo ninna kama dhufsan doono haddaba nin waliba wuu garanayaa sida digaagga carruurteeda baalasheeda hoosteeda ugu soo ururiso waa kuweenna reer magaalka ah waxay digaagga ilmaheeda baalasha ku ururisaa markii roobka ama dabaylaha qabowga ah ay dhacayaan waxaad kaloo arkaysaa xilliyada qabowga ah sida subaxda hore ama maqhribadii inta aanay ku xadhoonin saxaaradahooda inay baalasheeda ku ururiso jiijiilayaasha oo idil ciise masiix wuxuu doonayaa in mid waliba oo isaga u yimaado uu lahaado roonaantiisa rasuul bawlosna wuxuu ahaa adeega lahaa dabeecadihii masiixa wuxuu aad u jeclaa reer tesalonika oo jaceylkiisiina wuxuu ku masaalay sida hooyo ay u jeceshahay ubadka ay nuujinayso weli waxaa dunideenna jooga wadaaddo ama howlwadeenno masiixa u adeega oo dabeecaddaas leh waxaa laga yaabaa in badankood aanay ahayn kuwo aqoon dheer u leh cilmiga kitaabka welibana waxay leeyihiin niyad la mid ah tii rasuul bawlos oo waxay qadarin iyo xushmadba u hayaan kuwa ay hadalka ku wacdinayaan marka haddii dhegaystayaal aad la kulantaan ragga ceenkaas oo kale ah waad ku qasban tihiin inaad qalbigiinna u furtaan si ay idinku wacdiyaan inaad masiixa soo raacdaan oo weliba aad u adeegtaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka axdiga cusub warqaddan koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka labaad aayadda siddeedaad ayaa waxaa qoran sida tan sidaas daraaddeed annagoo aad idin jecel ayaannu ku faraxnay inaannu wax idin siinno mana aha injiilka ilaah oo keliya laakiinse xataa naftayada maxaa yeelay waxaad noo noqoteen kuwo aan jecelnahay bawlos si weyn buu u jeclaa reer tesalonika welibana wuxuu doonayey inuu nafsaddiisa u bixiyo rumaystayaasha reer tesalonika haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka saddex boqol sagaal iyo konton ee axdiga cusub isla warqaddan koowaad ee reer tesalonika cutubka labaad aayadda sagaalaad waxaana qoran sida tan waayo waad xusuusan tihiin walaalayaalow sidaannu dhib iyo daal ugu shaqaynay habeen iyo maalinba inaanan midkiinna culaysin oo waxaannu idinku wacdinnay injiilka ilaah marka rasuul bawlos uu leeyahay sidaannu dhib iyo daal ugu shaqaynay habeen iyo maalinba ayuu weli ka hadlayaa sida hooyadu ay ugu howshooto carruurteeda wuxuuna la barbardhigayaa sidii isaga iyo kuwii la socday ay ugu howlgaleen sidii reer tesalonika ay ku garan lahaayeen injiilka badbaadada oo wuxuu leeyahay taas aawadeed ayaannu nafsadayada khatar u gelinnay wuxuu la mid ahaa sida hooyada oo kale oo wuxuu jeclaa masiixiyiintii reer tesalonika hooyooyinku marnaba mudaaharaad ma dhigaan oo ma yidhaahdaan carruurta nuujin mayno ama ka taxaddari mayno howsha koriska ee ay hayaan waxaa sal u ah jacayl haddaannu jacayl jirin hooyadu kama taxadarteen ubadkeeda oo waxay ku odhan lahayd odaga qaba waryaahe kaalay oo carruurtan wax u kari oo dugsi gee oo cunno sii oo dharka ka beddel oo u qubee inkastoo mararka qaar haddii odayga reerka uu leeyahay fasax ay habboon tahay inuu howsha guriga kala qayb qaato xaaskiisa haddana sida badan raggu waa mashquul oo waxay doon doonaan wixii reerku uu cuni lahaa iyo wixii kirada guriga ay deggan yihiin lagu bixin lahaa haddaba rasuul bawlos jacaylkiisa mid wakhti ku socda ma ahayn oo markii la gaadho shanta kuma ekeen howshiisu waxaana la mid ah mid waliba oo masiixa u adeega oo ilaah jecel waayo howshiisa waxaa sal u noqonaya qofka caynkaas ah jacayl waxaannu garanaynaa sida ay u khatar badan tahay in masiixa looga adeego quruumaha aan weli rumaysan masiixa haddana kuwa ka dhex adeegaya qaramadaas oo howsha masiixa ka wada waxay ku sameeyaan jacaylka ilaah hawsha ay ka wadaan goobahaasna mid qiimaheeda la xadidi karo ma ahan oo kuma sinna mushaaro la siiyo qofka waayo qofku wuxuu bixinayaa nafsaddiisa mararka qaarkood waana jaceylka ku imaanaya roonaanta sidii rasuul bawlosba uu u muujiyey kuwii uu hadalka ku wacdinayey ee ku kala fidhiirsanaa waddamadii reer rooma ay xukumaysay haatanna waxaannu eegaynaa dhegaystayaal maaddada kale ee qusaysa jacaylka aabbannimo ee howsha wacdiska injiilka haddaan horay idinku sii wadno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika ayaannu iminka eegaynaa cutubka labaad aayadda tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan idinkuna markhaati baa ka tihiin ilaahna waa ka yahay sidaannu daahir iyo xaq iyo ceebla'aan kula macaamiloonnay kuwiinna rumaysan bawlos wuxuu haatan ka hadlayaa inay reer tesalonika mararka ahaayeen shay ay garanayeen inuu run ahaa ee loo sheegay waana injiilka masiixa waxaad haddaba ogaataa habkii rasuul bawlos uu kaga dhex shaqaynayey wuxuuna ahaa hab ama hannaan daahir ah wuxuuna ilaah hortiisa wax ugu qaybinayey si taxadir leh oo wuxuu howshiisa wacdiska u gudinayey si hufan oo aan eex lahayn isagoo aan dadka midna soo dhowaysanaynin midna aan iska eryeynin rasuul bawlos wuxuu howl u hayey ilaah dadka dhexdiisa oo howshii ilaah iyo dadkaba si hufan buu uga soo baxay dad badan baa waxay ku doodaan inay ilaah jecel yihiin oo howshiisa u go'een wakhti waliba haddii uu jiro mid ilaah u go'ay waa kan nolol quduus ah ilaa hortii ku nool waxaa markaasi lagaaga baahan yahay dhegaystow inaad ilaah eegto ee aadan eegin saacadda oo aadan odhan saacaddii aan shaqada ka bixi lahaa way dhammaatay weli waxaannu mid mid u eegaynaa hadalladii rasuul bawlos sida ku qoran aayaddii tobanaad oo wuxuu ka hadlay nolosha aynu ceebla'aanta kula macaamiloonayno kuwa rumaysta hadalka ee masiixiyiinta ah marka masiixiyiinta hortooda wuu ku ceeb la'aa rasuul bawlos bawlos iyo raggii la socday waxay ku noolaayeen nolol quduus ah nolosha quduuska ah ma ahan mid aad ku mutaysanayso badbaado waxaase ay ka dhigan tahay inaad ku wacdiso badbaadada kuwa kugu hareeraysan ee aan weli hadalka injiilka garanin waayo kuwaasu waxay eegayaan sida aad u nooshahay oo waxay garanayaan inaad tahay nin ilaah ka cabsada weli waxaannu ku jirnaa isla warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika waxaanan eegaynaa cutubka labaad aayadda kow iyo tobanaad oo leh sida tan sidaad og tihiin waxaannu midkiin kastaba kula macaamiloonnay sida aabba carruurtiisa ula macaamiloodo annagoo idin waaninayna oo idin dhiiragelinayna oo idin markhaati furayna kelmadda giriigga ah ee dhiirogelin ayaa waxay noqonaysaa barakaleeyo oo ka dhigan in bawlos hareer taagnaa masiixiyiinta reer tesalonika oo uu ku caawiyey inay hadalka maqlaan oo si deggan oo aan fawdo lahayn buu ula hadlay wuxuuna si miyir ah u garansiiyey hadalka ku saabsan badbaadada lagu helo masiixa dhiiragelin waxay kaloo u dhigmi kartaa gargaar oo waa eray loola isticmaalo ruuxa quduuska ah markaasoo aynu nidhaahno gargaaraha ruuxa quduuska ah ee ilaah ruuxu wuxuu inagu qiraa hadalladii ilaah oo welibana markii aynu xumaan falno waa kan inagu qira xumaanta sababtaasi aawadeedna qalbigeennu wuu xumaadaa dadka qaarkii markii ay xumaan falaan niyaddooda way tiiraanyootaa waxaana ugu wacan ruuxa quduuska ah ee ilaah oo ku dhex jira iyaga waayo waxaa calool xumaynaya oo tiiraanyo gelinaya ruuxa quduuska ah wuxuu ruuxa ku qiraa dunida dembiyadooda xaqnimada iyo xukunka sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha toddoba ilaa kow iyo toban waxay aniga ila tahay inaan la isticmaalin ruuxa quduuska ah haddaanay jirin wax lala isticmaalo si loogu qiro dadka dembiyadooda dabeetana tubta masiixa loogu kaxeeyo waxaa taasu ay ka micno tahay in dadka ay qirtaan dembiga iyo sida ay ugu baahan yihiin xaqnimada oo haddaan xaqnimada masiixa la helinna loola kulmayo ciqaab adduun iyo weliba mid aakhiro laba siyaabood ayay haddaba rasuulladu ula macaamiloon jireen dadka ay hadalka injiilka la wadaagayaan waxay marka hore u muujin jireen jacayl hooyannimo ama sokeeyannimo isla sida rasuul bawlosba uu inoogu sheegay aayaddii toddobaad markaasoo uu lahaa laakiin dhexdiinna waxaannu idinku roonayn sida mid carruurteeda nuujisaa ay iyaga u dhaqaalayso wax kasta ee ay dadka weyddiiyaan waa kuwa uu hadalka ku wacdinayo eh si qushuuc iyo xusmadi ay ku jirto ayuu ugu sheegayaa oo welibana wuu ka sii ilaalinayaa haddii ay jiraan dabinno qarsoon oo ayan arkaynin waayo rasuul bawlos wuxuu garanayay qowlka ilaah nin waliba oo erayga ilaah garanaya wuu ka indhadheer yahay kuwa aan garanaynin qaabka labaad ama hannaanka labaad ee rasuul bawlos uu ula macaamiloon jiray masiixiyiinta hadalka rumaystay waxay ahayd inuu waaniyo oo uu dhiirogeliyo isla sida uu haatanba inoogu sheegay aayadda kow iyo tobanaad markaasoo uu lahaa sidaad og tihiin waxaannu midkiin kastaba kula macaamiloonnay sida aabba carruurtiis ula macaamiloodo annagoo idin waaninayna oo idin dhiirrogelinayna oo idin markhaati furayna waa jacayl dhammaystiran sida aynu halkan ka arkayno wixii rasuul bawlos uu u muujiyey reer tesalonika jacaylka aabbannimo waa kan lagu boorinayo masiixiyiinta inay hadalka qaataan jacaylka hooyanimona waa kan lala jeclaanaya badbaadada oo hortooda la keenayo maalin waliba sida ilaah uu u jecel yahay waxaa kaloo farriinta bawlos laga dhadhansan karaa inay ku jirto degdegsiinyo uu doonayay in reer tesalonika ay ku qaataan hadalka waxaana hadalladiisa ku badnaa idinku baryaynaa marka uu sidaas leeyahay wuxuu si roonaani ay ku jirto ugu adkaynayaa hadalka injiilka bawlos wuu ku dhiiranaa inuu injiilka ula qaybsado dadka sida uu yahay isagoo aan waxna dhimaynin waxna dhaafaynin waxaa jira hadallo aad mooddo markii dadka qaarkii ay maqlaan inaanay dhegahoodu u baran laakiin markaynu injiilka baafinayno qasab ay inagu tahay inaan sheegno waxaa hadalladaasi ka mid ah in ciise uu dhintay oo la aasay oo uu maalintii saddexaad ka sara kacay dhimashadii iyo inuu haatan fadhiyo gacanta midig ee ilaaha aabbaha ah waxyaabahaasi oo dhan ma ahan waxyaabo dunida ka farxinaya ama dunida ay u qaadanayso aqoon haddana waa inaynu hadalka u sheegno sida uu yahay iyadoo aan waxna la dhimaynin waxna la dhaafaynin mana ahan inaannu jiirooyin dhaadheer u soo marno in badbaadada lagu helo rumaysadka masiixa waxaana taasu ay sare u qaaday oo ay xoogaysay hawshii wacdiska ee rasuul bawlos haddaan horay idinku sii wadno dhegaystayaal xigashada kitaabka ahdiga cusub warqaddiisan koowaad ee reer tesalonika ayaannu iminkana eegaynaa cutubka labaad aayadda laba-iyo tobanaad waxaana qorniinka uu leeyahay sida tan inaad u socotaan si istaahisha ilaaha idinku yeedhay boqortooyadiisa iyo ammaantiisa waxaa iminka rasuul bawlos uu leeyahay inaad u socotaan si istaahisha hadalkaas oo kale ah ayuu ku yidhi reer efesos sida ku qoran warqaddiisii reer efesos cutubka afaraad aayadda koowaad waxaana qoran sida tan haddaba sidaas daraaddeed anigoo maxbuus ku ah rabbiga waxaan idinka baryayaa inaad yeedhistii laydinku yeedhay ugu socotaan si istaahil ah ilaah haddaba wuxuu quduusiinta ugu yeedhayaa boqortooyadiisa waana tan imaanaysa markii wakhtiga uu dhammaado waxaanay dhexlayaan ammaan taasoo noqonaysa boqortooye weligeed ah wuxuu markaasi rasuul bawlos ku leeyahay wax ka ogaada qorshaha iyo danta weyn ee ilaah wuxuu kaloo ku leeyahay ku noolaada nolol iftiin daa'im ah lagu noolaanayo haddaan horay idinku sii wadno warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika ayaannu eegaynaa cutubka labaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaana qoran sida tan oo sababtaasi daraaddeed ayaannu joogsi la'aan ilaah ugu mahadnaqnaa in markii aad naga hesheen hadalkii ilaah oo aad naga maqasheen aydnan u aqbalin sidii dad hadalkiis laakiin siduu run u yahay hadalkii ilaah oo haddana idinka dhex shaqeeya kuwiinna rumaysan waxaa halkan ka muuqanaya hannaan kale oo dadka loola wadaagi karo injiilka waxaa rasuul bawlos horay uu inoogu sheegay sida ku qoran warqaddii koowaad ee rasuul bawlos uu u qoray dadka reer tesalonika cutubka koowaad aayadda shanaad markaasoo uu lahaa waayo injiilkaygu idinkuma imaan hadal oo keliya laakiinse wuxuu kaloo idinku yimid xoog iyo ruuxa quduuska ah iyo hubaal badan iminkana wuxuu leeyahay hadalka waxaad u maqasheen sidii uu ahaa oo waxaad u oggolaateen inuu saxiix yahay aawadeed haddaba kuwa hadalka maqlaya waa inay u maqlaan sida uu yahay marka hore xoog ama awood buu hadalka kaga soo baxayaa bushimaha rasuullada innaguna waxaynu u aqbalaynaa inuu yahay hadalkii ilaah sidee kale ayaynu ku aqbali lahayn haddaanay sidaasi ahayn markii aad aqbalaysay ma waxay kula noqotay in wanaaggaada iyo xikmaddaada daraaddeed lagugu soo dhowaaday oo ma waxay kula tahay in lagaa maarmi waayey oo sababtaas aawadeed lagugu badbaadiyey haddaba sidaas ma ahan asbaabtu waxaase weeye sida rasuul bawlos aayadda saddex iyo tobanaad uu inoogu sheegayo marka uu leeyahay markii aad naga hesheen hadalkii ilaah oo aad naga maqasheen markii ay hadalka maqleen uma ayan maqal sida dad hadalkiis laakiin waxay u maqleen oo ay u qaateen sidii ilaah hadalkiis haddaba innagana waxaa laynaga doonayaa inaan hadalka u qaadanno sida inuu yahay mid ilaah laakiin inkastoo dad afkiisa uu inoo soo marinayo haddana dadka kama imaanin wuxuuse ka yimid ilaah innaguna waa inaynu sidaasi ku aqbalnaa haddii aad sidaas ku aqbasho waxaad awoodaysaa in injiilka uu kaa dhex shaqeeyo adiguna waxaad helaysaa barako haddii kale oo ay kula ahayd in adigu aad muhiim tahay waxaad wakhtigaaga ku luminaysaa dhegaystow wehelnimada masiixiyiinta haddaan intaasi ku soo koobno maaddadii hore ayaannu iminka waxaannu eegaynaa maaddadan ku saabsan walaalnimada howshii rasuul bawlos
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin